tobabarkan oo dareeray shanmaalinbood yeelan qobodii ururada bulshada iyo anay xubno ku dareeray xafiisyada wasaarado dowlad goboleedka hiirshabelle waliba ka saabsanayay nabadkooda noolaashada bulshada yaalaa ka gebagabeeya magaalada jawaar xarunta kumeeldeerka maamulka wasaaradda reedan heliisyo ku yoonay nabadeynta jayaadaha tito yaha qabanqaabida tobabarka walina ku qeybgalyaalkaas wadajiraya oon ku hadaleena muhiimada nabadiyadalata
wasaaradda dib u heshiisiinta waxay ku guulaysatay in maalmihii lasoo dhaafay ay barnaamij ku saabsan dib u heshiisiinta ay ka waday magaaladan iyadoo wakiil uu uga yahay agaasimaha guud ee wasaaradda dib u heshiisiinta juhdigaas ay gelisay wasaaradda aadaan uga soo dhaweynaa uga mahad celihaynaa waxaan rajayhaynaa inay barnaamijkan mid lamid ay ku soo celceliyaan ilaan dadka markii la wacyigeliyo oo barnaamijka loo sheegay dib u heshiisiinta oo qalbigooda ku dhaco mar walba way qaadahayaan agaasimaha iyo wasaaradda iyo maxaan ku irahdaa odayaasha iyo maxaan ku irahdaa dhallinyarada dhammaan aqoon-yahanka intii isugu yimid iyagana iyo macalinkayna sharafta badanoo intaas waxaan ku iraha juhdiga iyo na soo geliya maskaxdayna intuu ku shubay annagana kuwii qaata allaha naga dhigo oo ummadda bulshada inaan maanta aan hogaankinahaa noloo xushee inaan ummadaha kale todo oo naga sii maqan aan gaarsiino aad iyo aadaan barnaamijkan usoo dhawaynaynaa agaasimi garabkaaga allaha galo tababar ay bixinaysa wasaaradda dib u heshiisiinta tababarkaasoo aan ku barannay waxyaabo aad u badan oo dhinacyo kasta leh ka hortaga iyo katabatagaba intaba inay muhiim tahay dib u heshiisiinta in wasaaradda ay qabatana wax weyn ay u tahay hirshabeelle maanta ayadoo ay ka socoto dib u heshiisiinno oo haddaba loo fadhiyo waxaan rajeynayaa anigoo ka faaidaysanaya fursaddan dadka beelaha walaalaheen ee isdagaalay in laga gaari doono xal waaro marka waxaan rajaynayaa waxaan qaadanayna inaan bulshada ku celin doono insha allah marka oo nafteenna aan ka bilowno inaan annaga horta ku dhaqanno at least agaasimahaga guud wasaaradda reedan heliisyo ku yanay nabadda hirshabelle maxamed yuusuf ayaa sheegay in wasaaraddii belleerii doonto qorshaga nabadeed siiyo shacabka hiirshabelle iyo onka nooladan nabada maanta waxaa halkan noogu soo gabagaboobay tababar ku saabsanaa dib u heshiisiinta nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka tababarkan oo ay hogaaminaysa wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta ee dowladda hirshabeelle ujeedada aan ka lahayn tababarkanna wuxuu ahaa marka ugu horeysa sara u qaadidda wacyiga dib u heshiisiineed ee bulshadeenna iyo sidoo kaleeto inaan soo saarno maxaa la yidhahdaa ambaasadooro maxaan ku yidhahdaa hogaamiya dib u heshiisiinta gobolka sidaa ogtihiin gobolka waqtiyadii u dambeeyay waxaa jiray colaado soo noqnoqday iyo khilaafiya haddaba taagan oo aad sidaa ka warqabtaan degmada maxaa la yidhahdaa iisheeg cadale maxaa ku yidhahdaa iyo eeriyaheeda colaado waayadii dambe aad u soo laalaabtay ay jireenoo haddana ay ku baxeen mas-uuliyiin dowladda ka socda oo ugu horeeya madaxweynaha dowladeena hirshabelle mudane cali maxaanku yirahdaa guudlaawe ka wasaarad ahaana wasiirkeenna uu maxaanku yirahda dadaaladaas hormuud ka yahay oo muddo ku dhow bil uu halkaa u joogo wasaaradda iyo muddooyinkii dambe weliba yeedo waday dadaalo laku koorsado iska dhiyada dagaal beeleedyada